أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo axada taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha rajab sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkana saakay kuwada ugu doorka roon howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay qaybo ka mid a deegaanada uu cadowga allaah duulaanka kaga sugan yahay ee wilaayaadka dalka soomaaliya dagaal culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka la dega waqooyiga iyo koonfurta magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa xalay ka dhacay magaaladaas maxkamad ku taalla dalka yuganda ayaa saraakiil ka tirsan ciidamada dalkaasi ku soo oogtay in ay sabab u ahaayeen burburka diyaarad militari oo ku soo dhacday duleedka muqdisho kulan wadatashi ah oo lagu horumarinayo howlaha dacwada ayaa ku soo gebagaboobay degmada bulafulay ee wilaayada baay wilaayada bakol ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa booqasho ku tegay deegaanka dhammase ee wilaayadaas munaasabad lagu sagootinayay arday ka kalin jabisay markaska ummu salama ayaa waxa ay ka dhacday degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose tartan cilmiyeed socday muddo isbuucyo ah ayaa lagu soo gebagabeeyey xarunta macadka qurduba degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iska hor imaad u dhexeeya maleeshiyaad hubaysan ayaa ka dhacay degmada matabaan ee bartamaha dalka soomaaliya عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن intaas waxay ahayn dhegaystayaal qodobadii wararkeena saakay kuwooda ugu door karoona haatanna u diyaar garooba warkaas oo dhammaystiran howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay qaybo ka mida deegaanada cadowga allaah uu duulaanka kaga sugan yahay ee wilaayaadka dalka soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen abu xasaan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay sii xoojiyeen howlgallada ay ku dhiigbixinayaan kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta xilli cadowga uu qaati ka taagan yahay weeraradii shareeca la dirirka ahaa ee uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga maleeshiyaadka murtadiinta ayaa harsan la oo hoyan la kadib markii ciidamada tawxiidku ay ku laba jibaareen weerarada kala duwan ee ay ku qaadayaan fariisimaha maleeshiyaadka riddada iyo qaraxyada iyo kamaa-inada ay ku dhiigbixinayaan shabeellada hoose ciidamada jabhadda ee ka howlgala wilaayadaas ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka danow ee wilaayada shabeellaha hoose dagaalka ayaa socday muddo kooban waxaana dhawaqa rasaasta liisku adeegsanaya laga maqlayay meelo ka baxsan halka lagu dagaalamay waana qayb ka mid ah howlgallada ciidamada mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayada shabeellaha hoose bakool geesiyada towxiidka ee ka howlgala wilaayada bakool waxay xalay dagaalkaa la mid a ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada ceelbarde saraakiisha mujaahidiinta ayaa inoo xaqiijiyay in dagaalkaasi uu ahaa mid lagu guulaystay khasaare kala duwanna lagu gaarsiiyey ceelbarde waxay ka mid tahay goobaha cadowga uu kaga sugan yahay wilaayada bakool waxayna mar weliba la kulmaan weeraro kaga imaada dhanka mujaahidiinta gado dhanka gadana xalay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku qaaday fariisin ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka riddada oo ku taalla degmada baardhere bartilmaameedka mujaahidiinta waxa uu ahaa xerada baraxow oo ka mid ah xerooyinka ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka murtadiinta dadkana ay ku dhibaateeyaan xerada baraxow waxaa dhowr jeer ka dhacay weeraro lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta ee dabadhelifka u ah xabashida itoobiya ee xoogga ku haysata degmada baardheere ee gobolka gado howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka shabeellaha hoose bakool iyo gado waa qayb ka mid ah howlgallada ay ciidamada mujaahidiintu ku dhiigbixinayaan cadowga ku soo duuday shareecada islaamka ee ka dhacaya koonfurta iyo bartamaha dalkan muslimka ee soomaaliya shukran akhuuna abu xasaan dagaal culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka la dega waqooyiga iyo koonfurta magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa xalay ka dhacay magaaladaas yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo sii ambaqaadaya
fiidnimadii xalay waxaa magaalada gaalkacyo ka bilowday dagaal xoogan oo u dhexeeyey laba maleeshiya beeleed kaasi oo isaystay labada qeybe ay ka kooban tahay magaaladaasi dagaalka oo ahaa mid ay hurinayeen maamulada ashaadala dirirhka ah ee puntland iyo galmudug ayaa kasoo bilowday waqooyiga gaalkacyo waxayna dhinacyadu isla soo galeen goor dambe qeybta koonfureed ee magaalada maleeshiyada ku dagaalamayay magaalada gaalkacyo oo ah magaalo weyn ayaa adeegsanayay hubka noocyadiisa kala duwan dhawaaqa hubka ayaa si weyn looga maqlayay xaafadaha kala duwan ee magaalada muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay gaalkacyo oo loo soo raray dagaal beeleedyada ay maamulada ashaadala dirarka ka hurinayeen miyiga gobolka mudug ilawareedyo ayaa soo sheegay in dagaalkii xalay ka dhacay gaalkacyo ee kasoo bilowday waqooyiga magaalada gaalkacyo uu gaaray dhanka koonfureed mid ka mid ah maleeshiyada dagaalamayay ayaa weeraray saldhigga booliiska oo ay leeyihiin maleeshiyaadka maamulka ashadala dirirka ah ee galmudug oo ku yaalay koonfurta magaalada khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa lasoo warinayaa in labada maleeshiyo ee dagaalamay oo kasoo gaaray dagaalka sida ay sheegeen ilawareedyo deegaanka ah dagaalkan xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo ayaa daba socda dagaalo culus oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday gobolka mudug una dhexeeyey laba beelood oo walaalo ah islamarkaana ay hubka isugu dhiibeen maamulada kale ah puntland iyo galmudug waxaana dagaalada qaar lasoo wariyey inay ka qayb qaadanayeen maleeshiyada labada maamul ee sii hurinayay colaadda beelaha walaalaha ah waxay tani u muuqataa in maamulada ashadala dirirka ah ee gaaladu ka dhisatay gobolada dalka ay magaalooyinka u soo rareen dagaalada u dhexeeya beelaha walaalaha ah sagaal cisho ka hor ayay ahayd markii dagaalo lagu hubtay oo u dhexeeyay laba beelood oo walaalo ah islamarkaana ay hurinayeen maamulada riddada ah ay ka dhaceen inta u dhexaysa deegaanada jicboor iyo saaxquran ee gobolka mudug halkaas oo lagu dilay ugu yaraan shan iyo toban ruux halka lagu dhaawacay tiro intaasi ka badan
mahsanid yaasir maxkamad ku taalla dalka uganda ayaa saraakiil ka tirsan ciidamada dalkaas ku soo oogtay in ay sabab u ahaayeen burburka dayaarad militari oo kusoo dhacday duleedka muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa inoo hayaa walaalkeen nuur cali warsamo abushayba dowladda silibiyadda uganda ayaa maxkamad soo taagtay saddex sarkaal oo ka tirsan ciidanka uganda kadib markii lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen shil diyaaradeed oo bishii disembar labada kun afar iyo labaatankii ay geliyeen diyaarad ay lahaayeen ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ku sugan diyaaradda shilka gashay oo xilligaasi ka duushay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ayaa waxaa ku dhaawacmay afar askari oo ka tirsan howlgalkii dhowaan magaciisa la bedelay ee artemis ee ciidamada kufaarta afrikaanta maxkamadda ciidamada uganda ayaa laga horjeediyey eedo loo jeediyey saraakiishan waxaana maxkamadda dalkaasi laga sugayaa go'aanka ay ka qaadato saraakiisha la eedeeyey diyaaradda shilka gashay ayaa la sheegay in saraakiishan ay u rareen qaab xaddaaf ah xilli ay ku sii jeeday garoonka balidoogle ee shabeellada hoose shukran akhuuna abushayba kulan wadatashi ah oo lagu horumarinayo howlaha dacwada ayaa ku soo gabagaboobay degmada bulafulay ee wilaayada baay mar kale walaalkeen abu xasaan ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya shirweynahan waxaa soo qabanqaabiyey maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin gobashiisa iyo martiqaadkiisana waxaa lahayd wilaayada islaamiga ee baay waxaa shirweynahan ka soo qaybgalay culummo adilo ah culummo ka socotay wilaayada islaamiga ee baay culummada xalaqaadka masaajidda dalabatulcilmiga iyo marti sharaf kale waxaa sidoo kale goobjoog ahaa dhammaan makaatibta kala duwan ee wilaayada sida kan tarbiyada iyo tacliinta kan dacwada kan qadaha iyo makaatibta kale ee wilaayada oo uu horkacaya waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar ujeedka shirweynahan loo qabtay ayaa ahaa in laga niqaasho ama laga tashado sida ugu fudud ee dacwada lagu horumarin karo laguna gaarsiin karo deegaanada miyiga iyo sidoo kale deegaanada dadka muslimiinta ay ku nool yihiin ee cadowga ay gacanta ku hayaan muddo saacado ah ayaa la fadhiyey oo laga niqaashayay arrimahaas iyo kuwo kale waxaana la isla meel dhigay in rag iyo dumarba aan loo kala harin fidinta dacwada qof welibana uu xil gaara iska saaro sidii dacwada uu u gaarsiin lahaa dadka muslimiinta culummada kale ah sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan abu muslim sheekh fuwaad maxamed khalaf iyo sheekh maxamed axmed garaar ayaa ka mid ahaa culummadii ka qayb gasha shirweynahan waxaynay ka warbixiyeen waxyaabihii shirka looga hadlayey waxaa laga naqaashay hadduu jiro bal futuur iyo in wax uun gaabin ay jirto sidee loo noolayn karaa maxaan ku idhahdaa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar sidee lanoo noolayn karaa waxaa ka mid ahayd ummadda muslimka ee soomaaliyeed sidee dacwada jacaylka dacwada ay u hayaan ee ay ummad dacwada jecel ayay ahaayeen sidee loogu dhex noolayn karaa oo ay dacwadii ugu dhex noolaan kartaa waxyaabaa laga hadlay ka mid ahayd kulanka ujeedkiisa wuxuu ahaa maadaama ummadda tani islaamka ah waxay muslimiin ku yihiinoo adduunya akhre ay ku hormarayaan ay tahay kitaabka hanuuninaya kita- alkitaab alhaadi waalxadiid annaasir ay tahay kitaabka alle subxaanahu watacaala marka taasina waxaa lagu gaarahayaa dacwadaas iyo khayrka jira horta in la fahmo oo ummadda ay soo hiigsato ay soo gaadho kulan qiimo badan oo dacwada iyo diinka ilaahay sidii loo faafin lahaa looga hadlay buu ahaa guul iyo khayrna waa ku dhammaaday annagu waxaan ugu yeerinaya dadku allah subxaanahu watacaala iyo diinka inay u dagaalamaan marka maanta waa maalin cadow is abaabulayo annaguna min jadiid abaabul baanu bilownay bal waxaan u soconnaa eh, baadiyaha tuulooyinka fogfog dadka waxaan ugu yeeraynaa addacwatu waalkhitaal
ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar oo fidiyey gogashan ayaa culummada iyo maktabka dacwada ee xarakada shabaabulmujaahidiin bacdallaahi uga mahadceliyey juhdiga ay bixinayaan ee ku aadan fidinta diinta islaamka waxaan rabaa inaan ilaahay ugu mahad celiyo subxaanahu watacaala noo suurageliyey kulankan ama mu'tamarkan meeshan ka qabsoomay oo runtii walaayada ay martigelisay la isugu yeeray dhammaan duucaaddii een, ka howlgalayay walaayada intoodii badan een, qaarkoodna culimmadii xarakatu shabaab almujaahidiin ay ka mid yihiin sidoo kaleetona walaalaha maktabka dacwatu ilallah ay marti nooga ahaayeen ilaahay baan ugu mahad celinaynaa subxaana watacaala noo suurageliyey kulankaasi Een, waana bogaadinaynaa insha allahu tacaala walaalahana waxaan leenahay guul ayaad ku socotaan ee kusii wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka cadowga alla ah walaalkan cabdilqani maxamed ayaa warkaas inoo haya yuusuf awees ibraahim iyo aadan cali cabdinuur waa labo askari oo taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta kuwaas oo dhowaan lagu soo bandhigay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee bakool mid ka mid ah askartan ayaa ka tirsanaa maleeshiyaadka waxaa loogu yeero daraawiishta riddada koonfur galbeed gaar ahaan kuwa ilaalada madaxtooyada wuxuuna kasoo howlgalay magaalada baydhabo halka midka kalena uu bilooyin ka hor ku biiray maleeshiyaadka riddada isagoona hadda kasoo goostay xarun dhibow ay kaga jireen iyagoo taa'ibiin ah ayaa lagu soo bandhigay magaalada buurdhuxunle waxaana markii towbada loo qabtay waraysi gaar ah siiyeen warbaahinta islaamiga ah ee andalus iyagoona ugu dambeyn maleeshiyaadka ay kaga soo tageen safka murtadiinta baaq towbadkeen ah u diray maxaa imaybal erey yuusuf awaas ibraahim lambaloodku horya kabeeri nimantan oo murtadiintan maybaa kukubiiray meel aata andhoo lehelow dheero kukubiiray meelaan ku tabi lehelow mayka gobodaay mootolahay isku shagaysaay mararka gaarna meel erhay howl jarahay irin iyo walkastabal jarahay howlan dhagadahay meel erahay mootolaynhay laakiin mootadaan badanahay marka dadkaasa ka beeri galadaan meeri ka seeday ra'yigidaa ku galda midaadka dhanba hanuunka ilaahay la isku leeyahay nundoraan ka seeday aan lay go'aan sidii lahayti sidee manaha nimantaas kanagaday taliska layba ku dhihi taliska meel erahays magaaga iyo maga sidahaad ilaho ka gori sidee haradii ka kooy markan walbalo sid bilood saydhaan durna roogay lamada bilood lay dhubowkana ka jari inta dadka baray gaabka dagaalkan galafad iyo tareerin walero oo dagaalka laka galow i ini oo walaa leero dibishilin leerow la ilaaliyo walkas walba afnan isku sheego i wal may dheeraa isu gacan i lug waleerow dhiska tusow tababarkaasay may dheeraa meydhaa gaadi oo lambalood ee weliba incinka dhammaysnayn waalid iyo walaal markii aan ku gohay dadkii dham oo gohen yaa andhay dib ahaan fikiray koo isukunagay kodhay iridliinku madooba dhata isukunagay galbeesheen sidee kukunagadi alxamdulilah ilaahay fududayaatan may dheraayis eed iyada lahayn dhawaay buuruniro may baa fariingantunku dirifada iniyo yoon satay oo kale aan haskunagadaano ismeeri waalidyo iyo walaaladii oy maalhoolaajo jiraan aan isku bahan saasaan ka baaga fadeen magacay ciidan aliyu ibdinuure leere deegaankain maybaad waran shali leere baydhow walbarashiin rooy baydhow sen walangabaradaay mana ayada dhuboyli goraayle leere sadeaad shidhaan ilaahay gaadayaa ka gali busada dhubowga gali hirad on maanan nitaa baraain mahayte eelboorka oo gudaa hayteed adoo afar bilood dhubowga ka jarni macalimiinta ada dhubowga dadta baraas qiib ada ajaanibahayn qiibna mayleerahays en soomaaliyahayn ajaanibtina ada en ethoobiyan tabarkabna nihiri kadib ad madaxtooyada lanasheen madaxtooyada yaa hubna niisiyeed ad madaxtooyada ka sheegayaan daraawiishta koonfur galbeed ka tirsanaya gaar ahaan ciidamada maatooyada ururtooda baa ciidamada maatooyada ka tirsanaya magaalada burundikoy safeelalahan gadhoay dadkii oo saaxiibeedeen adma erfadaheen migaalada garab joogu baxaano meel dheerahayso deegaankii oo maanayo ku dhaladeen oo muslimiinta deeganta kooyaano bariyandare waxaa marba markii ka dambeysa sii kordhaya askarta taa'ibiintaah ee soo garabanaynaya maleeshiyaadka riddada kuwaas oo markii ay kasoo laabtaan gaalnimada maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka dalka ka hela cafis iyo soo dhowaan wanaagsan mahadsanid cabdilqani wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa booqasho ku tegay deegaanka dhamase ee wilaayadaas walaalkan casaam carafaad ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya deegaanka dhamese oo ah deegaan hoostaga degmada ceel waaqe ee wilaayada islaamiga gedo ahna deegaan saaran xadbeenaadka kenya ayaa waxaa deegaankaasi socdaal ku tegay wafdi ballaaran oo uu horkacayo sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ee gedo wafdiga waaliga ayaa indheendheyn kadib waxa kulamo dhaxalgal ah oo la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka dhamase oo horeyn waxaa halkaasi kelimad tawciyaha ka jeediyay sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimaudiinka soomaaliyeed walaalaha reer dhamasa ee maanta aan soo booqannay ee waaliga iyo xibnaha la socda ay soo booqdeen waa inaad ogaataan dadka muslimiinta maanta mujaahidiinta ah in jihaadkii ay wadeen uu tabargalay taabagalay gudbay xuduudaha ka gudbay kenya dhexdeeda la maraya meel walba la gaaray diintani waa guulaysatay waxay u baahan tahay in garab iyo gaashaan loo sii noqdo oo mujaahidiinta la garab istaago oo mar walba aad garab u noqotaan adinkuna inaad maarata maxaan ku rahda arrintaasi sii laba laabtaan ayaa laydinkaga baahan yahay oo aanin ku boorinaynaa taasaana maarata maxaan ku rahdaa khayrka iyo wanaagga idinkugu jira sidoo kale odayaasha dhaqanka deegaanka dhamos ayaa soo dhoweeyey wafdigan ballaaranna uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga ee gedo magacay waa maxamed xuseen faarax ka mid a odayaasha dhamaso waxaa wafti noogu yimid walaayada gobolka sida waaligii wafti u watay waxay noogu imaadeen qaryada dhamaso ilaahay baa ku mahadsan si facan baan u soo dhoweynay waxaan ka wada hadalnay horumarka deegaanka sida maxaan ku rahdaye tacliinta waxbarashada horumarinta maxaan ku rahdaye caafimaadka iyo maxaan ku rahdaa waxyaalihii muhiimka oo bulshada u baahnayd yaan ka wada hadalnay waan isla helnay waan isla qaabilnay si fican baan isula garannay maanta waxaana soo gaaray wafti ballaaran oo walaayada ka socdo waxay noogu imaadeen booqasho iyo salaan iyo kormeer ay ogaanayaan deegaankan dhamasoo ballaaran waa soo dhoweynay waxaana soo gaaray wafti uu hogaaminhayo waaliga gobolka gedo sheekh luqmaan iyo xibnihiisii dhinac walba ah shirkaasoo dhinacyo badan taabanhayo hadday horumarinta jihaadka tahay haddii ay tahay waxqabadka deegaanka oo dhinac walba ah ceelasha biyaha waddooyinkaoo la saxo caafimaadka rugta caafimaadka wax fara badan baa la isla soo qaaday la islana meel dhigay intaa kadib in hore loo sii socdo oo wax fara badan oo mustaqbalka horumar ah oo dacwada leh oo dhinac walba leh oo amniga leh oo jihaadka leh oo kicin bulsho ah inaan un badan qaadanana waa isla garannay ugu dambayntii waxaa kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyay dardaaranno kala duwan marka koowaad annaga safarkeena wuxuu ka mid yahay safarada dadka muslimiinta ah ee ku nool gobolka degmooyinkooda kala duwan aan ku mar inay kamid tahay kulana warqaadanayna dadka ku nool si aan waxa weeyaan xaaladeenna guud ugu warqabno sidaas awgeed waan idinsoo salaannay waxaannu ka hadalnay dacwada islaamiga ah sidii kor looga qaadi lahaa iyo waxyaalaha wanaagsan ee ummaddan masaalixdeeda ay ku qumayso in la hormariyo si adag baana usoo dhoweyseen adinkoo weliba maanta meesha aad degantihiin ay tahay meel xaduudbeenaadda cadowga saliibiga ah kaabka ku hayo haddana dhiirida iyo geesinimada iyo dadnimada idinku ku jirto waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran tan labaad oona laka doonayo waxaa weeyaan inaan noqono dad munasariin ah oo ilaahay diintiisa subxaana wa tacaala u gargaaro maanta waxaad haysatiin mujaahidiin jihaadkii horseed idinku ah ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa uu nasraynayo maadaama aad joogtaan xadbeenaadka cadowga waxaa weeyaan wax badan gumaysanayay inaad u fududaysaan walaalaha dariiqa ay marayaan biyahana kadaba qaadaan kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada ballaaran ee sida dardarta leh uga socdaa degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ah ee gedo mahadsanid cazaam munaasabad lagu soo gootinayay arday ka qalin jabisay markaska umusalama ayaa ka dhacday degmada jamaama ee wilaayada jubbada hoose abu ayman ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya markaska umusalama waa mid ka mid a maraakiista waxbarasho ee uu gacanta ku hayo maktabka dacwada isla markaana ka furan degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose dhowaan waxa uu markiska soo saaray dufco ka kooban soddon arday oo gabdho ah kuwaasoo bartay funuun kala duwan oo ka mid ah culuumta sharciga munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu maamuusayay ardaydan ayaa dhowaan ka dhacday howlka xafladaha faaduumatu zahraa ee degmada jamaame kaasoo lagu maamuusayey takharujka haween muddo u jilib xirnaa barashada culuumta sharciga dumarkan ka soo qalinjibiyey xarunta waxbarasho ee markaska umusalama waxay u gudbayaan macad ka kulansaday tacliinta tayada leh iyo waxbarashada loo bogay ee khadiija bintu khuweylad maamulaha macadka ayaa warbixin kooban ka soo gudbiyey qalinjibinta ardayda ee markaska umusalama isagoona ku dhawaaqay in ardaydan ay u gudbeen marxaladdii sare ee waxbarashadooda waxayna ka taqarujayaan muqararkii ahaa ee xarakada xarak shabaab mujaahidiin ka soo baxay muqarar maraakis muqararka oo ay ka taqarujayaan sidan ayuu u baxayey wuxuu ka koobnaa afar fatra maadada ugu horeyso oo ku baxday fatrada afraad waa alqur'aan alkariim yaasiin ilaa alaxqaaf axqaaf laga bilaabo ilaa suuratu yaasiin laga gaadhayo tafsiirka oo kale tabaarak almujaadala fatrada saddexaad wuxuu inoogu ekaa suurat tabaarak hadda wuxuu inoogu egyahay tafsiirka tabaarak almujaadala altawxiid alcaqiida kitaabu tawxiid waxaa lagu qaatay tawxiidka caqiidada oo kale waxaa lagu qaatay kitaabu tawxiid alxadiid alarbacuun fi fadli shahaada ayaa ku baxday fatrada afaraad alfiq addurar albahiya sidaas oo kale fatrada afraad waxaa inoogu dambeysay almuxaadaraat almunaasaba kadib warbixinta waxaa iyana bandhig ku saabsan aqoonta iyo wax ka mid ah juhdigii la geliyey ee xooggana halkaasi ku soo gudbiyey bandhig gaar ah oo iyaga fursad loo siiyey القرآن وعلومه الحديث وعلومه التوحيد وعلومه الفقه وأصوله السيرة النبوية وأقول لكم جميعا جزاكم الله خيرا أهلا وسهلا ومرحبا بكم لحفلتنا تخرجنا اليوم فرحتنا كثيرا بسبب تخرجنا لحفلتنا مركز الدعوة من أم السلمة إلى معهد إعداد الداعيات لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟
اسمي فاطمة حسن عبد القادر وأنت اسمي مليون أحمد هل أنت سؤال في كتاب قلاش نور اليقين؟
أسألني ما شئت في أي سنة أكرمه الله بالإسراء والمعراج؟
في السنة الحادية عشر أكرمه الله بالإسراء والمعراج ما الإسراء؟
فالإسراء هو توجه النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ما المعراج؟
والمعراج هو صعود صلى الله عليه وسلم إلى عالم العلماء ماذا فرد فيه؟
وفي فرض الصلاة الخمسة من علمه الصلاة أوقاتها وفي سبحة الليل الإسراء وعلمه جبريل الصلاة أوقاتها جزاك الله خيرا ولك أيضا odayaashii ka soo qaybgala ayaa iyana waxa ay bogaadiyeen xafladii ballaarneed iyo dadaalka ay halkani ku soo gaareen ardayda ka qanjibisay markaska umusalama waxayna kula dardaarmeen sii xoojinta waxbarashada si heerka kale u xaqiijiyaan kuwaasoo ay ka tuqrujayaan gabdho ku dhowaad soddon ah waxaana leenahay gabdhahaas ilaahay ha sugo waxay barteen in ilaahay uu ku xafdiyo gabdhahan waxaan leenahay waxaad barteen awalan ka bilaawa nafsadiina waxaa la maadaama aad noqoteen gabdho daaciyaad ah rasuulka calayhi salaatu wasalaamna uu leeyahay gabadhi haddana akhrinaysa balliquu cannii walow aaya gaarsiiya waxaad hataa ilaahay ha ka dhigay hal aayad maktabka dacwada ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose wuxuu muddooyinkii dambe bilaabay dardargelinta howlaha dacwiga waxaana xafladdan ay imaanaysaa iyada oo lagu wado in dhowaan si toosaha albaabada loogu furo xarun cusub oo macadka khadiija bintu khuweylid ah taasoo ay wax ku baran doonaan ardayda xulka ah ee soo gaara heerarka diraasiga ah ee macadka sida ardaydii ka soo qalinjibisay markaska umusalama iyo haweenka kale ee la midka ah si beri ay u ahaadaan daaciyaad iyaga xambaara mas-uuliyadda faafinta dacwada islaamka ee uu maktabka dacwada u dhisan yahay kaalin muhiim ahna ugu jira mas-uuliyadda mujaahidiinta ka saaran in dadka laga saaro jahliga loona bixiyo jihada nuurka iyo cilmiga maasanid abu ayman tartan cilmiyeed socday muddo isbuucyo ah ayaa lagu soo gabagabeeyey xarunta macadka qurduba degmada ceel buur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud walaalkeen anas alansaari ayaa faafahinta warkaas inoo haya tartankan ayaa si guud waxaa u dhexeeya majmuucaad kalaha abubakar sadiiq zayd ibnu thaabit iyo majmuucada ibnu cabaas kuwaas oo dhammaantood qayb ka ah ardayda xulka ay wax ka barata xarunta dhexe ee macadka qurduba ee degmada ceelbuur wareeggii ugu horeeyey waxaa tartankan aadka u xiisa badan foodda isku geliyey majmuucooyinka kale ah ibnu cabaas iyo abubakar sidiiq kuwaas oo soo bandhigay aqoon iyo karti aada u dheeraad ah in muddo ah markuu tartanka socday ayay natiijadu soo cadaatay maadaama libintu aanay ka wada quslisiin labada kooxood sidaana waxay guusha ku raacday majmuucada ibnu cabaas
su-aasha afraad ee tartanka waxay ku socotaa majmuucada ibnu cabaas waayahay majmuucada ibnu cabaas dhagaha fura su-aashu waxay idin leedahay عدد أسباب التخفيفات في العبادات عدد أسباب التخفيفات في العبادات بسم الله مجموعة عباس مجموعة ابن عباس سؤال جاوبتي إذا وتضوء السفر المرض الإكراه النسيان الجهل العسر معمول بالبلوى يا النقص
jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab sax ah
gebagabada wareeggii ugu dambeeyey ayaa waxaa isku soo haray labada majmuuca ee kalaa zayd ibnu thaabit iyo majmuucada ibnu cabaas kadib tartan aada u xoogan iyo loolan dhanka cilmiga oo dhex maray labadaasi majmuuco ayay ku kala adkaan waayeen sidaa darteedna maamulka macadka ayaa go-aamiyey in si siman dhibcaha loogu qeybiyo ibni cabaas tartanka maanta waxay ka keensatay siddeed iyo toban buundo zayd ibni thaabitna tartankii maanta waxay ka keensatay siddeed iyo toban buundo sidaas aawadeed waxay ku soo dhammaatay tartankii maanta natiijadiisu bareejo ama barbardhac dadkii soo xaadiray goob bandhig cilmiyeedka uu ka socday waxaa ka mid ahaa qaar ka mid ah waxgaradka degmada iyo waalidiinta iyadoo mid ka mid a noqobada degmada ceelbuur uu kelimad dardaarana goobtaasi ka soo jeediyey waxaan rabnaa inaad dadaashiin ilaahay baa mahaddaas iskale adinkana aad iyo aad aad u dadaasheen degmada ceelbuur aradka haaya dadkii ka saari lahay waa adinka ubaxi adinka marka aad iyo aad u dadaala waa idinkaga mahad celaynaa sida aad u dadaasheen oo macalimiintu wax idiin barto waalidiintu wax idiin bartay ha iska layacina fursad aad iyo aad oo adduunya aakhiro aad haysatiin ka faa'iidaysa
ugu dambeyn waxaa kelimad kooban soo jeediyey maamulaha macadka qurduba macal cabdiraxmaan bile kaasoo ka warbixiyey qaabka uu tartanka u dhacay markii ugu horreeyey musaabaqada waxaa tartamay labada majmuuco oo kale ah majmuucatu ibni cabaas iyo majmuucatu abubakar sidiiq waxaa wareegii koowaad ku soo baxay majmuucatu ibni cabaas halka ay ku hartay majmuucatu abubakarin sidiiq waxaa laisla aaday wareeggii labaad ee tartanka waxaana ku tartamay labada majmuuco oo kale ah majmuucatu zayd ibni thaabit iyo majmuucatu abibakrin sidiiq radia allahu tacaala canhu oo hartay wareegii koowaad dagaal adag iyo hardan adag gadaashiis waxaa ku soo baxay wareegii labaad misena ku guulaystay majmuucatu zayd ibni thaabit halka ay mar kale hartay majmuucatu abibakrin sidiiq
munaasabadan ka dhacday macadka qurduba ayaa hordhac u ahayd wejigii labaad ee tartanka loogu magacdaray tanqiyatul afkaar oo la filayo inuu dhaco maalmaha nagu soo aadan mahadsanid anas ugu dambayntiina iska hor imaad u dhexeeya maleeshiyaad hubaysan ayaa waxa uu ka dhacay degmada matavaan ee bartamaha dalka soomaaliya cabdilqani maxamed ayaa mar kale warkaas inoo haya wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ee dhaca bartamaha dalka soomaaliya ayaa sheegaya in iska horimaadyo culus ay mar kale ka dhaceen deegaan ay gacanta ku hayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya maleeshiyaad hubaysan iyo maleeshiyaad kale oo ka tirsan kooxda riddada ayaa ku dagaalamay gudaha degmada matabaan ee gobolka hiiraan goobjoogayaal ayaa sheegay in maleeshiyaad hubaysan oo deegaanka ah ay la wareegeen gacan ku-heynta xarunta degmada iyo saldhigga booliiska wararka ayaa intaas ku daraya in maleeshiyaad ka carooday qaab maamulka matabaan ay weerar culus ku qaadeen xarunta maamulka kadibna ay gacanta ku dhigeen mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in dagaal culus oo labada maleeshiyo ku dhex maray matabaan islamarkaana ay xaaladda degmadaasi tahay mid kacsan
ka dhacay sidaas maqlaysoonba shalay ayayna xirteen degmada xarunta degmada looga asimiyo dabadeedna waxay ku idaacadaha ka sheegeen degmadaas inay u xiran tahay si nabadgelyo ah wadahadalna ay doonayaan inay xuquuqdoodii ku raadsadaan aysan xabad iyo qori la hortaagnayn ina waxaa dhacday in xoog lagu furay arrinkaas kadibna waxaa ka dhacday shaqaaqa dagaal muddo saac daqiiqadaas socotay nimaana ku dhaawacmay dagaalka waxaa soo qaaday qolada maamulka oo diidaneed arrintaas inay wadahadal ka galaan waa maamulka degmada matabaan kadib israasaasin xoog waxaa dhacday oo labada dhinaca boqolaal qoys ayaa bilaabay inay isaga barakacaan guryahooda sababo la xiriira cabsi ay ka qabaan in waxyeelo ay ka soo gaarto dirirta dhex maraysa dhinacyada ku loolamaya gacan ku haynta degmadan waddadaa xiriirisa magaalada beledweyne iyo degmada matabaan waxaa bilihii lasoo dhaafay yilay isbaarooyin tirabeel ah oo maleeshiyaadka murtadiinta ay lacago baad ah uga qaadayeen gaadiidka dadweynaha arrinkaas oo qayb ka ah xiisadaha ka taagan degmadan aad buu u mahadsan yahay warbixintaas aad dhegaysanayseen waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen cabdilqani waxayna u dambeysay warkeennii subaxnimo ee saakay tan iyo kulantadeena dambe war ka lamida intaan ku kulmi doonno sidaas iyo wallaahu naasirunaa nicma almawlaa wa nicma annasiir